maanta waxaa ka dhacay magaalada beledweyne garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne banaankiisa qarax ku talagalkiisu ahaa in gudaha garoonka uu galo dabadeedna sida aan rajaynayno ama garoonka gudihiisa waxyaalo adag lagula geysto ama si kaloo loo saadaali karo in diyaaradda xataa lala fuulo ay ahayd ilaahay mahadiisa wuu fashilmay banaanka jeekinka koowaad oo wax lagu baaro ee banaanka garoonka ka ah ayuu maaragtay qaraxaas ku qaxay qaarkii aan qarxinna ciidanka m b b da ee booliiska ayaa kala furay oo mobayladii uu ku xirnay wixii oo dhan iyo asagiiba waan hayn nooca qaraxa la doonayay in garoonka laga fuliyo muxuu ahaa qaraxaas wuxuu ahaa qaraxa nooca mobaylada lagu xiro oo lahaga ah wuxuuna ku xirnaa aaladda kombyuutarka la ah oo laptopka loo yaqaano iyo brinterka kombyuutarada warqadaha looga qoro kii brinterka ku xirnaa mau qarxin annaga ayaa qabanay laba mobaylaa ku xirnayd annaga ayaa kala furnay ciidankeena miina baarista booliiska ayaa kala furay kii laakiin laptopka wuu qarxay dhammaantiis wuu qarxay marka qaraxa ma garoonka gudihiisa la rabay in laga fuliyo mise diyaarad waxaa jirtay duulimaad samaynaysa oo loogu talagalay qorshaha qaraxaasi inuu fulaa ahayd waxay ahayd in garoonka gudihiisa lala galo sababto waxay tahay haddii banaanka laga fulinaayo qofaa gacanta ku wadan lahaa meel baa la dhigi lahaa ramuudaa lagu hegi lahaa mobile oo gacantaa lagu qaada lahaa ama qofaa lagu soo xiri lahaa marka kane wuxuu ahaay aalad aan dadku inayna fahmin ay tahay sidii tii ka dhacday dhacdadii muqdisho diyaaradii daala airline tii ka dhacdoo kale combyuutarka ku xirnaayo hawada ku qaraxdoo kaleeto qorshe lasoo sameeyey oo lasoo badiyey qof combyuutar lactoba wata brinterkiisiina wata la qaado waa combyutar waa brinter yaraa la iska saaro meesha dabadeedna sida aan rajaynayno in diyaarad lala koro oo garoonka iyo ummadda soomaaliyeed oo safartoo diyaaradaha fuusha iyo sharafka garoonkana lagu dilo ummaddana lagu waxyeelay saasaan u garanahay aniga aan u fahmay nasiib wanaag ciidankiyaa joojiyey baabuurkii markii la baarayey oo askartii kusoo dhawaatay iyo dadkii saarnaa oo baabuurkaas xitaa qaarkood dadkii ku shaqaynaya ay ahaayeen markii isu yimaadeen oo alaabtii hala dejiyo hala baara la yidhi ayaa combyuutarkii qaxay ka dambe ciladhaan deg deg ahaa noo timid annaga ciidanka booliiska haddaan nahay heegan ciidan ah oo waxaan leenahay miina baarigta ka hortaga iyo cutubyo kaleto awabagaaf meerugi kusu qornaa si deg deg ahaan ku tagnay meeshiaan xiray waxaan helnay haddii ilaahay kuu roon yahay qalabkiiaan aragnay duq nin waayeelahoo duqahoo baabuurkii qaraxu ka dhexdhacay iska dhex fadhiyey ilaahayna uusan waxba gaarsiinin oo boqol sano jir lagu qiyaasay oo degi waayey annagaa kasoo dejinay wixiina waan kala furnay dabadeedna wixii macluumaad oon ka rabnaan ka soo qaadanay raadkeennii kale ciddii aan tuunsanayn waan islahayn qaraxaas alaabta baabuurka isma soo saarin waa la soo saaray shirkadaa wadatay shaqaalay lahayd iyo intii markaas kale oo laysdhihi karay way ku dhadhowey oo meeshaas joogtay oo rayad ahayd oo ciidanka ka dheerayd oo dhanna waa soo qabanay baaritaana ku socdo haddii ilaahay idmaayo tuhum waan qabnaa raad wax un waa haynaan laakiin natiijadii rasmigaan ku dhawaaqi lahayn weli lama gaarin maxaa khasaare ah dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa u geystay sida aan ka warqabno oo naloo sheegay meeshaas lix qofood ayaa wax ku gaareen sida aan ka warqabno oo naloo sheegay afar rayaday ahaayeen labana ciidanka qalabka sidee ammaanka meeshaas ka shaqaynayay ahaayeen marka isbitaal amisom la wadageeyey la iimana sheegin khatar adagna la iima sheegin geerina la iima sheegin marka dadka dhaawacmay oo ciidanka ah ma soomaaliya mase waa ciidanka amisom wallaahi waan garanayaa aniga ummadda hadda ciidanka meeshaas ka shaqeynayo amisom waa joogeen walaakin ciidanka jabuuti ahaayeen awoodda koowaad ee meeshaas hadda ka shaqeysaana ayaga waaye inta badan oo ciidamadeena caawiso oo aan ayaga waaye garoon kale gacantiisa ammaankiisa ku hayaa iyagaa ku dhaawacmay laakiin anaga ciidankaas amisom ee reer jabuuti iyo ciidankeena ciidankeenaan u wada naqaanaa isku shaqana way qabtaan ma jirtaa dad loo qabtay isku dayga qaraxa ah tiradooda maxaa nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan
qaar isbitaalla jira oo qaraxa aan ku aad aanaynayno oo caafimaadkooda inta wax laga soo qab marka wax laga soo qabto in la baara ay tahay waa jiraan qaar kaleeto oo caafimaad qaba oon inta ku hayno oo ilaa sideed iyo toban labaatan meeyo dhadhowna saldhigga booliiska aan ku haynaa arrintaas baaritaankeeda gacantaan ku haynaa raadkii aan daba kicin waa haynaa macluumaad hadda aanan ku aanan dhihi karin go-aankii waa haynaa waa haynaa laakiin inaan ka hor dhacno ma rabo marka dadka aad haysaan oo labaatamiyada gaaraya ma dadkii rakaabka mase waa dad ka baxsan dadkii safarka ahaa maanta haddii meel dhibaata ka dhacdo ciidanka booliiska iyo ciidamada amnigu hadday kusoo baxaan sumada uguma taalo muxuu ahaa leyrna qofka ka bixi maayo dadka waa wada soomaali waxay ku qasban yihiin marka koowaad in dadka meeshaas jooga oo dhan la qabto dabadeed waa la baaraa dadkii tuhumka ku yimaado ayaa haddana gaar loo bixiyaa waa lasii baaraa aakirka eedeysanayaashaa la helaa si sharci loo horgeeyo dadka kaleeto o dhamana waa baxan arrintaasaa noo socoto dadkii oo dhan aan soo qabanay baaritaanaan ku haynaa ciddii dembi leh ama eed aan ku helno ayaan anagu eedaas ku eedayn doonaa laakiin dadka soomaalida qaar badan oo aan aqoonsanay oo aan waxaa shuqul ku lahayn oo la garan karo oo hay-ado qaar u shaqeeyaa ku jiray oo halkan ka shaqeeya oo anaga nala shaqeeya qaar ammaanka nagala mid aha ayaa ku jiray waa sii daynay oo ciidamadan amniga ka tirsanaayo oo shaq marka dadkii o dhan waa soo xaraynay laakiin hadda tuhumsanayaashii aan baaritaankooda dhab u geli lahayn aan hayna